I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa duhurnimo salaasaa taariikhduna ay tahay sagaalka bisha februari sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo badhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantiiyo badhkii subaxnimo idaacadayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tartan suugaaneed magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey dhallinyaro hal abuura inda weydba waa taanka dibay kaaf iyo miimleeye keebkeeda waa taan qabaninoo koona ka istaagay waxase aan u soo kacay anigu caawa golo keenay kaftan waa kan weeye balmaqal gabayga koortiisa waxaa kaloo aad maqli doontaan waxbarashada gabdhaha gaar ahaan warbixin ku saabsan kombyuutarka kaalmiya heesaha iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwac wararka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay wararka sheegaya in tallaalka xanuunka covid nteen uusan ka hortegaynin nuuca cusub ee coronavirus ee dhowaan lagu arkay britain iyo koonfur afrika axaddii koonfur afrika waxay hakisay ololihii tallaalka xanuunka covid nteen kadib markii daraasad cusubi ay sheegtay in tallaalka shirkadda altrasaneka uusan wax weyn ka taraynin nuuca cusub ee xanuunka coronavirus ee wadankooda lagu arkay madax hay-adda w h o tedros adanon gabreyesus oo wariyaasha la hadlaya ayaa sheegay in go-aanku yahay in la isxasuusiyo loona baahan yahay in wax walba la sameeyo si hoos loogu dhigo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadanayo tallaabooyin waxtar leh oo xanuunkan looga hortegi karo daraasad ay samaysay jaamacadda widwater rand ee magaalada johannesburg islamarkaana aan weli guddi akhrinin ayaa sheegtay in tallaalka britain uu difaac kooban uun siinayo nuucyada sahlan ee uu sababo fayruska cusub ee south africa lagu arkay gaar ahaana kan ku dhacaya da-yarta aqalka cad ayaa kala cadaynaya halka ay ka taagan yihiin dalka iiraan kadib markii madaxweyne joe biden oo waraysi bixiyey uu sheegay maraykanku inuusan cunaqabataynta ka qaadi doonin iiraan inta ay ka joojinayso bacriminta yuraniyamta james saki hayeenka aqalka cad ayaa sheegtay isniintii in madaxweynaha hadalkaasi aanu sidaasi u dhigin biden oo waraysi siiyey telefishinka c b s waryahooda nora o'donald ayaa madaxa u ruxay markii ay weydiisay ka qaadista cunaqabataynta iiraan iyo haddii marka hore ay tahay in iiraan ay hakiso bacriminta nukliyeerka ee ka sarreysa heerkii loo ogolaaday ee uu dhigayay heshiiskii g c b o a ee wadamada ugu awooda roon dunida ay la gaareen iiraan balse maraykanka uu ka baxay xilligii trump james saki ayaa sheegtay in haddii maamulkooda uu sameynayo isbedel weyn oo siyaasadeed ay u baahan yihiin su-aal madaxa loo laxo saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa arrinkaasi iyana ku howlan waxaana ay sheegeen in wadamada saaxiibada la ah maraykanka ee heshiiskaasi ku jiray ay kala hadlayaan sidii laga yeeli lahaa in iiraan ay u hoggaansanto qodobadii heshiiskaasi
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa waan ku bilownay tartan suugaaneed ay ka qaybgalayeen dhallinyaro hal abuura ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso warbixin haddaba ku saabsan tartan suugaaneedkaasi waxaa noo haya waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf bandhig sugaaneedkan loo qabtay dhallinyarada ayaa ku qotomay sidii ay usoo bandhigi lahaayeen hal abuurkooda waxaana kala qaybgelayay qaybaha kala duwan ee dhallinyarada magaalada boosaaso iyadoo mid walba oo ka mid a dhallinyaradana uu madasha ku soo bandhigay hal abuurkiisa si ay uga faa'iidaystaan dhallinyarada kale qaar ka mid a dhallinyarada ka qaybgelaya hal abuurkani ayaa ku baaqay in madasha noocan oo kale a mar walba ay isugu yimaadaan dhallinyarada si loo badiyo koruqaadista aqoonta dhallinyarada iyo weliba hankooda in muddo ah waxaan u malaynayaa inaysan jirin ama dhawaanahan aysan qabsoomin kulan noocan oo kaleeta ah runtii in dhallinyaro iyo mataqaanaa haldoor ay ka soo qayb galaan oo halkan ku caweeyaan oo wakhtigooda u soo huraan intaasaa waxay inoo tahay sharaf iyo maaragtay fan inay mataqaanaa soo noqnoqotona waa rajaynaynaa marar badan
waxaad mooddaa casriga maanta ah innagoo dowlad beelnay oo si walba ah haddana waxa ugu weyn oo maanta ka dhex muuqda waa jacaylka soo ma sugaanta jacaylkaa sugaanta jacaylka ah ee xoogga la saaray carabtu way lahayd xilli xilliyada ka mida innagu teenna markii hadda tusaalahaan fanka soomaalidu muusicga si fiican u soo baxay kontonaadkii wixii ka dambeeyey jacayl baa bilowday jacayl laga heesiyo weliba isagoo miro dhaantaa leh oo ama heeladii mirihii dhaantada jacaylkaas hal hal mabda oo kalea ku soo biiray markii dowladnimada la helay oo waxay noqotay tii wadaniyadda laakiin labadaa mid labadaas naguma filnayn maanta waxaan u baahannahay suugaan guud ahaan nolosha hadday waxbarashadii tahay tiknolojigii tahay tahay dhaqaalihii tahay deegaankii hawlihiis adigu mabda walba suugaan saamaynas baa loo baahanya indha weydba waataanka dibay kaaf iyo miimleeye keebkeeda waataan qabaninoo koona ka istaagay waxsi aan u soo kacay anigu caawa golo keenay kaftan waa kan weeye balmaqal gabayga koortiisa inkastoo dadkeennii kabtiyey meelo kala aaday karkaarada intaan jebinin ee joogta kidinkooda kawaan bay dul yaaliyeen haddeer oo ku kaaqalane kala sheeganna oo dhulkii kooxba meel qaate kuwa siyaasiyiinaa bulshada bada kadeedkaane kasmadiiba'dow shacbigu bulshadu kasmadiiba'dow shacbigu hadduu garan lahaa kaadib qof beelnooga hadduu garan lahaa u qaraaba keliya dad baa koox u kala qaybshay kaashaqaatayaal baa dalkii kaambalaygebiye kalaqaad ma waayaanna iyo owrkiraalaba eh markaasay kifaaxaan qoslaan kashbacaan haagid halka uu dadweynaha kalena bacadka ka doloobo dadka dadka maxaan ku yidhaahdaa siyaasiyiinta ah waxay samaystaan dadlayaal gurwadayaal kala qaad yacni dadka dhagaha iyo indhaha ugu ridayo barwaaqa aan jirin marka waxay odhanaysaa kabarlayaasha waraatada iyo kuuli iyo fundi hooyooyin kaariyool watoo laabi ka baljooga askari kimis aan helayn iyo kuwii dhib weeyaane kolleeyoo turaabtaas ka badan xaaja waadkayne kaltirsiga ayaamo ah iyo kuraasidoonkiinnu bal muxuu ku dhaamaa haddaba kaad kaxaynayso axmed maxamed cumar oo ka socday jaamacadda bariga afrika ayaa dhallinyaradani caawa bandhiga qabsaday u soo jeediyey in waayo aragnimo dheeraad ay ku darsadaan suugaantooda waan dhiirigelinaynaa waan u mahadcelinaynaa suugaanyahanka gorojir hadaayad halkan wuxuu ka yidhi anigu ma aaminsanayn arrimihii uu tirinayey walaalyasiin aniguna waxaan aaminsanayn qof dhallinyaro ah ama qofkaasi gabyaa ha noqdo ama suugaanyahan kale ha noqde abwaan in la yidhaahdo anugu taas ma qabo abwaannimada waxaan qabaa inay tahay wax da' ku lifaaqan oo qofku si walbao suugaanyahan u yahay ama uu gabyaa u yahay yacnii waxaa ka dhiman waayo aragnimo qofkaas waayo aragnimo intee lagu noqon karaa dee labaatan jir iyo soddon jir midna saan qabo waayo arag laguma noqon karo wuxuu u baahan yahay cumri dheer qofka inuu ilaahay maaragtay hadduu siiyo waayo arag uu ku noqdo dadka iyo bulshada uu la nool yahay dhaqankooda iyo sida ay iskuula degaan iyo xeerarkooda si uu ugu barto si kastaba ahaatee kulankan ay isugu yimaadeen dhallinyarada hal abuurka leh ayaa ugu dambayntii laisla qaatay in la joogteeyo kulammada noocan oo kale ah mar walbana ay yeeshaan dhallinyarada si ay uga faa'iideeyaan bulshadooda yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaa heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heesta yartu quruxsana iyo weliba sakiyare
qorab taagana daxdu qabasha iyo qodkon toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigid sama way qaadatay qoftu dhalada sana indhihii qabtaa lagu shoocsana ka shaqahayibta qiiraysana qadirbaasimeeyo tuqaniisana indhihii qabtaa lagu shoocsana ka shaqahayibta qiiraysana qadirbaasimeeyo tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadafla'a qayrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qire qoftu fariidsana dulmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oo qabweynid iyo qursiga necba dulmiyo qadarin qaabeen oga qarib iyo xumaanka qormaysana oo qabweynid iyo qursiga necba alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama inta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington magaalada muqdisho gabdho badan ayaa sanadihii dhowaa kasoo baxaya kuliyadaha culumta kombiyuutarka taasoo horumar u noqon karta mustaqbalka tiknolojiyadda soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle gabdhaha jaamacadaha gaar ahaana barashada culumta kombiyuutarka aad ayay ugu yaraayeen hablaha marka loo eego dhigooda wiilasha maanaysa kasoo muuqan kuliyadaha la khariira culumta kombiyuutarka ee teknolojiyadda waxaase xilligan muuqata inay door weyn ku leeyihiin marka loo eego qaybaha kala duwan ee waxbarashada gabdhaha qaarkood ayaa waxbarashada heerka koowaad iyo tan labaad ka diyaariyey barashada culumta kombiyuutarka waxayna kaga shaqeeyaan jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho injineer luul faarax waxay ka mid tahay gabdhaha aqoon-yahanka ee bartay culumta kombiyuutarka iyadoo waxbarashada koowaad iyo midda labaadba ka sameysay kombyuter synska idaacadda v o e da barnaamijkiisa dhallinyarada ayay u sheegtay injineer luul in hadday muuqato biseel wanaagsan oo ka yimid waalidiinta gabdho badanna ay kusoo biirayaan barashada kombiyuutarka iyagoo xilligan door weyn ku leh waxaana ka mid tahay kuwa ka shaqeeya jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala soomaaliya gaar ahaana jaamacadda simad injineer luul ayaana ka sheekeynaysa bal hanaankeedii waxbarasho daruufihii adkaa ay ku geedaanaa inay doorato kuliyadan maadaama waalidiintu ay la door bidayeen barashada culumta caafimaadka iyo kuliyado kale
bismillaah waciga injineeriyadda gabdhaha kaarantale aada ayuu u fiican yahay markii lala barbar dhigo xiliyadii hore waxbarasho ee gabdhaha waxbarashada markii lala barbar dhigo nambar fiican ayaa soo baxo nambar fiican ayaa suuqyada soo galo keliya barasho keliya maaha nambar fiican xataa oo gabdhaha implementation sameeyo oo waxa loo jeedo tanjibala soo saaro suuqyada kasoo saaro marka gabdhihii ka dambeeyey soo baxayana sidaas igu dhiiradaan oo isku leeyihiin gabdha rool model waxay heleen ka horeeyo suuqa uga sii horeeyo meelo kale uga sii horeeyo owner waxyaabahaas oo badana jiro marka sidaasaan waxaan dhihi karnaa wacyiga hadda ee gabdhaha dhanka injineeriyada iyo teknolojiyada aada ayuu usoo kobcaa marka waxyaaba badanna way sababeen dhowr faktora sababtay developmentii ay sameeyeen dadkii dhan oo yacni ay fahmeen waxyaabahan waxay yihiin waxbarashadu in gabadha iyo wiilka si igwala wax loo baro in gabadha iyo wiilka si igwala ay hadhowti qof kasta facultiga oo rabo oo jecel yahay u doorto injineer luul faarax ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a hadda inuu muuqdo biseel wanaagsan habluhuna ay ka faa'iidaysanayaan waxbarashada culumta kombyuutarka waxay hoosta ka xariiqday inay muuqanayso dunidu inay u guuri doonto wax la xidhiidha tiknolojiyadda noloshuna hadday samaynayso horumar wanaagsan
ani ahaan horta markii aan go-aansanayay inaan barto kuliyaddan combyuter syniska talooyin badan waa jireen oo igula taliya inaan iska dhaafo oo waalidkeyga iyo walaalaha ayay igula taliyeen sababtoo ah familkeena aan waxay doorbidayeen inaan barto caafimaad oo dhaktarad noqdo oon kuliyadda galo maxaa ladhahay medicinka marka ana waxaan aada u jeclahay inaan yacni barto computer science marka qof walba marka waa ka codbadiyey waxaan leeyahay aniga computer science aan rabaa marka yacni wax oo rajecti oo fito la isticmaalo layiri ma baranaysidna ma jirin laakiin in oo la dhaho iska dhaaf kuliyaddan waxba ka faa'iidi maysid kuliyad qiimo weyn lama ahan waxa uu tanjibale oo fiican oo aqrada adduunkaaga ku anfac dhigo baro oo hadhowti aad waxa ku shaqaysan kartid kan waxaan kombyuutar qof kastaa yaqaano kii aan baran iyo kii bartaba waa lagu wada shaqaystaa maxaa kaloo dheeraadu keenay afar sano maxaa baranay waxaa baranay in maxaa lahay dukumenti word lagu qoro kombyuutarka la daaro la damiyo intasmaa baranay intas waa kombyuutarka dhan marka dad kombyuutarka intaas ay aaminsanayeen waayo hadda dadka intooda badan boqolka sagaashan ay og yihiin waxa uu yahay combyuter science injineer luul faarax ayaa ugu yeertay habluhu haddayna door way ka qaataan barashada culumta kombyuutarka maadaama nolosha adduunyada loo yaabay inay u guurto waxa loo yaqaano multimedia waxaana sheegtay baraha bulshada ee nolosha cusub ee casriga ahba inay saameyn ku yeelan doonto guud ahaan nolosha shay kasta oo la qabana inuu kombyuutarka yahay marka markaasna wuxuu ahay yacni aqoontiisa dhana waxay ku ahayd in yacni officeka laga barto bis labada bilo saddex bilo meelaha lagu soo barta offiskaas waxaa kaloo kombyuutarka baray muxuu yahay lagu dhahaa soo marka waxa oo aada u fiican waa inay gabdhuhu bartaan waana ku dhiirigelinaa gabadh intay bara laheyd accounting ama bara laheyd maxaa la dhahay waxyaabo kale intay ahla inta caafimaad bar laheyd inay barato bahalka waxaa la dhahay computer science aan ku dhiirigelinaa sababta wuu ka fudud yahay waxyaabahan kale wuu ka dhib yaryahay wuuna ka dheef badan yahay gurigaada iska joogtid aad applicationkaada kariyeed garaysane aad programkaaga samaysane aad waxaagoo dhammayso subaxda adoo jeebka ku weytid oo falaashir kugu jira inaad xafiiskaaga tege kombyuutarkaada ku shiba waxaa laga yaabaa inaad lacaga badan oo aad u tiro badan aad siisatid waxyaabaha hadda shirkado ku shaqeeyaan kambani ku shaqeeyaan ganacsatada ku shaqeeya wax kalees ah maqaayado ay ku shaqeeyaan waxaa waaye program application iyo wax lamid ah soo dadka marka haddii oo la heli lahayn jiil amaba number of oo kamid ah dhalinyarada wadanka oo barato computer science waxas dhan lama heleen hindiya iyo meel aan u dabageli lahayn marka stiil gaabaa ka jiro hala ogaadayaa loo fidtay malaahanin jaamacadaha ku yaala soomaaliya gaar ahaana muqdisho dhallinyarada wax ka baratahay badankood waxay door bidaan kuliyado ay ka mid yihiin barashada caafimaadka siyaasadda iyo kuliyado kale waxaana ku yar barashada kombyuutar sayniska gaar ahaana dumarka marka loo eego sidoo kalena barashada farsamada gacmeed ayaan aad kaga soo muuqan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeyne dhinaca iyo dalka sbain kooxda atlantic madrid ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka la liiga ayaa habeenkii xalay ahaata ko kala kulantay kooxda saltavigo ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku martisooreen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda atlantico madrid waxay iska khasaarisay fursad ay toban dhibcood ugu qaban kareen hogaanka horyaalka la liiga kadib markii barbaro laba gool iyo laba gool ay la galeen kooxda saltavigo ee kubadda cagta kooxda saltavigo oo goolka ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda santamina daqiiqadii saddex iyo tobnaad laakiin ciyaaryahan louis suwarez oo sanadkan wacdaro ka dhigaya kooxda atlantico madrid ayaa daqiiqadii shan iyo afartanaad usoo barbareeyey qaybtii dambe ee cayaarta markii laisugu soo noqday mar kale louis suwarez ayaa daqiiqadii kontonaad u dhaliyay kooxdiisa atlantico madrid laakiin dhammaadkii cayaarta ayaa kooxda saldavigo ay la timid goolkii barbaraha waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda facundo forera sidaas ayuuna kulankaasi ugu soo dhammaaday barbaro laba gool iyo laba gool ah oo labada kooxood ay isla dhaaf waayeen horyaalka laliga ayaa waxaa koobi konton dhibcood ku hogaaminaysa kooxda atlantico madrid oo kulan baaqi ah gacanta ku haysata kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda barcelona oo saddex iyo afartan dhibcood haysata dhinaca goolalinta ee horyaalka laligana waxaa hogaaminaya ciyaaryahan louis suarez oo kooxdiisa atlantico madrid u dhaliyey lix iyo toban gool waxaana kusoo xiga leonel messi oo saddex iyo toban gool u dhaliyay kooxdiisa barcelona ciyaaryahankii hore ee kooxda barcelona haatanna u safta kooxda atlantico madrid louis suarez ayaa sheegay in sababihii uga tegay kooxdiisii hore ay ahayd ixtiraam darro uu kala kulmay maamulka kooxdaasi ee barcelona iyo tababare ronaldo kuman suarez ayaa sheegay maamulka barcelona iyo tababare ronald kuman inay u sheegeen inuusan qayb ka sii ahayn qorshaha kooxda taasna ay soo dadejisay inuu go'aansado inuu ku biiro kooxda atlantico madrid oo hadda uu ku qaadanayo mid ka mida waayihiisa ugu wanaagsan suwarez oo afar iyo soddon sano jir ah ayaa kooxdiisii hore ee barcelona u dhaliyey boqol sideed iyo sagaashan gool taasoo ka dhigtay ninka labaad ee ugu goolasha badan kooxda barcelona dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa ku dhaliilay maamulka kooxda barcelona iyo tababare ronald kuman inay ku qaldanaayeen in louis suarez oo hibadaasi oo kale leh ay u ogolaadaan in koox iyaga horyaalka kula tartamaysa ay ka iibiyaan kooxda atlantico madrid iyo tababare diego simone ayaa hadda si weyn uga faa'iidaysanaya khibradda iyo hibada louis suarez iyagoo fursad u arkay markaasi khilaafka soo dhex galay xiddigan iyo kooxdiisii hore ee barcelona dhinaca kale kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahan sergi ramos oo kabtanka u ah kooxdaasi uu garoomada ka maqnaan doono ilaa iyo inta ka dhiman bisha februari ramos ayaa dhaawacmay kadibna qaliin ayaa lagu sameeyey isagoo maqnaa labadii ciyaarood ee u dambeysay ee kooxdiisa ay ciyaaraan waxaana hadda la sheegay inuu maqnaan doono kulanka ka tirsan koobka horyaalada yurub ee ay kaga hortegayaan kooxda atlanta ee ka dhisan dalka talyaaniga iyo sidoo kale lugta labaad ee kulankaasi ee afar labaatanka bishan ay wada ciyaari doonaan tababare zidan ayaana walaac ka muujinaya maqnaanshaha ciyaaryahan sergi ramos oo uu sheegay inuu muhiim u yahay shaxda kooxdiisa dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha leadis united iyo crystal palace kulanka labada kooxood ay isaga horyimaadeen ayaana kooxda leadis united ay ku badisay laba gool iyo waxba maantana kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ayaa gudaha ingiriiska laga ciyaari doonaa kooxda westham united ayaana booqan doonta kooxda manchester united oo kulan ka tirsan koobka f a kaabka ay isku wajahayaan ciyaaryahan jese lingar ayaa markii ugu horeysay dib ugu laabanaya garoonkii iyo kooxdii uu kusoo barbaaray ee manchester united isagoo markan ka mida koox kale lingar oo toddobaad ka hor kasoo tegay kooxda manchester united ayaa kooxdiisa cusub ee westham laba gool u dhaliyey kulankii ugu horeeyey ee u safto ay kaga hortageen kooxda astanvilla ee kubadda cagta kaas oo ka tirsanaa horyaalka premier leaga kooxda banley ee kubadda cagtana waxa ay caawa kulan ka tirsan f a kaabka ku wajahaysaa kooxda kale ee baarnamood wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta kaalay kabeebey ila dheel waxaa ku luuqeynaya aways khamiis iyo luul jaylaani
Thank you.
idaacadeennii duhurnimo intaan mar kale kulmi doono waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinle nabadgeliyo
What?